Deegaano ku tirsan gobolka Mudug ayaa bilowgii laha dhaafii waliba kadhiyeena dagaalo beeleed oo andhaxeeya bulshada meelaysay wadadeegaanka ahaana saydi oo salka ka hayana arrimo dhulka iyo daaqsinka. Guddoomiyaha ganacsatada degmada Xarfo Samadoon Maxamuud Jaamac ayaa baaq nabadeed andiri dadka walaalo meelasay ka dagaalamayana usoona sheegay in dagaal dhiigli kadeediya Soomaaliya ku noogtay wal faa'iide aan la hayna colaado waqtigun la roogaa.
iskale markaan ka gudubno xarigjarkii xafiiska iyo waxqabadkii ururada aan soo gudbiyeen waxaan rabnaa inaan ku darra baaq aan jeedinayno oo u jeedinayno dadweynaha ku nool gobolka mudug runtii marka la yidhaah degmooyinka gobolka mudug ka soo bilow degmada towfiiq degmada jariiban degmada gaalkacyo degmada bursaalax degmada geldogob iyo degmada saaxo iyo degmada xarfo toddobadaa degme ayuu ka koobnaa gobolku marka laga reebo degmada xarfo lixda kale waxaa ka jiray shaqaaqooyin shaqaaqooyin beeleed ah runtii waa wax laga xumaada weeye wakhtiga maanta la marayo iyo dowladda jidhaa say u shaqaynayso iyo dimuqraadiyaddii puntland laga hirgeliyey iyo isma waafaqayaan arrimahan shaqaaqooyin beeleedka oo ka jira degmooyinka gobolka mudug waxaan soo jeedinaynaa annaga oo ah beesha nuux jibraahiil degmada xarfo oo hadda aan ku qabanayno shirkaan waxaan u soo jeedinaynaa walaalahayaga beelaha gobolka mudug in laga shaqeeyo amniga iyo horumarka waa horumar weeye degmada xarfo hadda xafiiskan in la xarig jaro iskuulka la xarig jaro marka waxaynu ku gaari karaa danaheenna iyo wanaaggeenna iyo dimuqraadiyaddeenna waa nabadgelyo in la helo marka waxaan ugu baaqaynaa degmooyinka kale ee gobolka mudug dadweynaha ku nool maamulku wuu shaqaynayaa runtii ma heer gobol iyo heer degmaba maamulka gobolka mudug wuu shaqaynayaa oo amniga wuu ka shaqaynayaa laakiin in beeluhu kala shaqeeyaan amniga gobolka in beeluhu kala shaqeeyaan shaqaaqooyinka jirana lagu soo afjaro qaab nabadgelyo ah lana waafajiyo shareecada islaamka waaynu ku dhaqanno shareecada islaamka wixii maaragtay hadda qofkii waaya wuxuu shareecada islaamka u lahaana inuu samro oo u samro deegaanka amnigiisa iyo horumarkiisa marka baaqaas ayaan soo jeedinaynaa waan rajaynayaa inuu dadkani dad nabadgelyo ku suntan ayuu ahaan jiray dadkaa dimuqraadiyaddu hirgeliyey ayuu ahaa marka runtii saamayn iyoyna ku yeelan shaqaaqooyinka ka jira degmooyinka oo sida degmada towfiiq oo kale degmada jariiban oo kale degmada bursaalax kuwo aan la xalinoo ka dhacay saaxoo kale galdogob oo hadda maalmahan u dambeysay gacanqaadka u dambeeyey ka dhacay waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer puntland oo dhan amni bulshada gobolka mudugna waxaan ugu baaqaynaa inay shaqaaqooyinka ku soo afjaraan qaab nabadgelyaha